أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga al andaluskooda ugu doorka roon ugu yaraan toban askari oo murtadiin ah ayaa dhimashay dhaawac ku noqday howlgallo qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose saraakiil ka tirsanaa ciidanka maamulka ashahadala darirka ah ee koonfur galbeed oo baydhabo ka goostay ayaa eedeyn kulul u jeediyey murtad aadan madoobe wilaayada shabeellada dhexe ayaa degmada miirtaqwo ku soo bandhigtay askar toobadkeenayaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta munaasabad nabadoon cusub ay ku caleemasaarinaysay ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada galgaduud saddex ruux oo falastiiniyiin ah ayaa ku shahiiday duqayn sahaynada yuhuuddu ay ka geysteen magaalada khaza kulan wadatashi ah oo u dhexeeya maamulka islaamiga ee degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka dhacay degmadaasi maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada baay ayaa tartan u qabtay ardayda madarasada alfurqaan ee degmada buulafullay
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك waa subaxnimo sabtiha taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo tobanka rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo sideed hijri imikana ku soo dhowaada warkii oo fidsan ugu yaraan toban askari oo murtadiin ah ayaa dhimashay dhaawac ku noqday howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose mujaahidiintu waxay shalay madaafiicay ku garaaceen xerada maleeshiyaadka murtadiinta deegaanka mubaarag waxayna madaafiicda ku dhacday gudaha xerada inta la xaqiijiyey waxaa duqayntaasi ku dhintay afar askari oo murtadiin ah waxaana ku dhaawacmay lix kale sidoo kale mujaahidiintu waxay saaka dagaal culus ay ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta degmada janaale waxaana dagaalkaasi laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan saraakiil ka tirsanaa ciidanka maamulka ashahadala darirka ah ee koonfur galbeed oo baydhabo ka goostay ayaa eedeyn kulul u jeediyey murtada aadan madoobe sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen yaasir maxamed
khilaaf hor leh ayaa soo kala dhex galay maamulka dabadhilifka ah ee fadhigiisu yahay magaalada baydhabo kaas oo bilihii lasoo dhaafay wajahayay caqabado dhanka amniga iyo siyaasadda ah taliyihii guud ee waxa loogu yeero ciidanka birmadka koonfur galbeed ayaa ku dhawaaqay in uu ka goostay maamulka isaga iyo maleeshiyaadkiisa sarkaalkan oo lagu magacaabo sandheere ayaa gaaray magaalada buurhakabe ee gobolka baay halkaas oo uu ka sheegay in uu ka baxay maamulka aadan madoobe isaga oo warbaahinta la hadlayey ayuu sheegay in maleeshiyaadka hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed ay halis geliyeen amnigiisa kadib markii ay ku qabteen qori r b g ah eedeymo xoogan ayuu u jeediyey aadan madoobe isaga oo dhaliilay qaabkii loo dhisay maamulkan daacadda u ah kooxda ridada soomaaliya waa soo baxay anoo xarunta isaga soo socdo war i waabahayni meel luuqahoo wadadii xarunta u dhoweed anoo kasoo dhacayo meesha qori r b g a lagu soo qabtay istaag intee u socota war xarunta ciidamada horteeda aan u socdaay taliskii meeshii maayfuulkan u socdaay maxaa isbedelay madaxweynaha xarunta ku jira waxaa lalahay booqasho waay oo xarunta aniga aan u taliyo ma madaxweynaha hadda ku jira haa oo idinkana qori waxay ugu haysaan ma madaxweynihiyaa hadda ilaalinayseen haa haye waa mahadsantihiin waa soo laab aniga sarkaalan ahay hasaanadeyda haddii aanan ku shaqaynayn waxaa iga roon inaan gurigeyga iska joogo mana i qabato taasoo kale mana kaa yeelaya adiga adiga hal maalin diyaarad lagugu celiya koonfur galbeed oo dhan u dumisay kursigii aad ugu fadhidaa maalin walba inaad qof bahdishay idna kaama yeelay intaasoo dhibaata ah haloo sameeyey haddana intaan magaalada gees istaagayna dagaalka uguma soo qaadin shalay anoo iska soo tagay oo gurigayga usoo socdo hataa ciidan in laigu soo daba diray oo laigu soo daba rafaaday ma aqaan wax la raadinayo aniga hubka aan wato anaa iska leh hub shaksi iyo hub tallaad oo aan mas-uul ka ahay aan wadaa hal shaati aad leedahay haddaan wato sheeg hadda waa kuusoo dhiibaa wararka ayaa intaasi ku daraya in taliyihii waxa loogu yeero birmadka gobolka shabeellada hoose ee maamulka aadan madoobe uu isna ku biiray ciidamada lafta gareen saacada kadib markii la sheegay in xilka qaadis lagu sameeyey toddobaadkii hore xasan gurguurte oo kulan la yeeshay xildhibaano ka tirsan golaha dawaaqiidda ayaa walaac ka muujiyey xaaladda cakaran ee magaalada baydhabo ka taagan isaga oo quus ka muujiyey in xal loo helo qolalaasaha uu wajahayo maamulka aadan madoobe mahadsanid yaasir wilaayada shabeellada dhexe ayaa degmada miirtaqwo ku soo bandhigtay askar toobadkeenayaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta sida warbixinta warka inoogu hayo walaalkeen xaaris cabduqaadir maalmihii lasoo dhaafay waxaa xargaha goostay qulqulka toobadkanayaasha kasoo firxanaya maliishaadka murtadiinta ee la ugu yeero macuusleyda ee ku sugan qaybo ka mid a shabeellada dhexe mariishaadka bile ka hor lagu ururiyey degmada cadalle si loogu adeegsado loolana dagaalanka shareecada islaamka ayaa wajahaya xaalado adag iyadoona askarta isaga soo firxanaysa ay mid mid isira xarraxanahba usoo gaarayaan deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka iyagoo iclaaminaya inay beri ka yihiin murtadiinta dibna ugu soo noqdeen guryahooda iyo ehladooda iyagoo taa'ibiin ah soona fahmeen gaalnimada in aysan dan iyo dadnimo toone ugu jirin deegaanada la isku yidhaahdo afarta tuulo ay qaybta ka yihiin miirtaqo biya cadde iyo ceelbarfaxa soo gaaray maalmee lasoo dhaafay tiro askar toobadkeenayaal ah labadii askari ee ugu dambeysay waxaa dhowaan toobada lagu qabtay degmada miirtaqo kuwaasoo qayb ka ah askarta ka soo firxanaysa macuusliyada ku sugan degmada cadalle أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله
kadib markii toobada loo qabtay ay waraysi siiyeen warbaahinta islaamiga andalus kaasoo ay kaga warbixiyeen waxaa ku kalifeen waqti xaadirkan isa soo dhiibaan magacayga mukhtaar xale cali baruug waxaana joogaa hadda degmada meerta ay jeceliinta harakada al-shabaab aan la joogaa maanta marka gacmo furnaa lagula soo dhaweeyey alxamdulilaahi waayo anunka hadda mahiyaan ceednay ilaah baa naga soo waday waana ka imaanay cooladii cadda macawisliyadii aan la jiro jirnay macawisliyada halkan ka raacay cadliyaan kala tegey aan iska raacnay magi ugu kala ordaan la tegey waan iska raacay cadalan tegey لي عبد محمد حسن الله xaggee ka raacday macuusleyda مرت قود أنا كرا waxay kasii cararayaan آه مركز راني haya waxaa tegna meel layidhaaho lamagaras waa kasii baxnay waxaa tegnay girgub een, waa kasii baxnay waxaa tegnay cadale cadalaad ka tahay Ah, haye cadaladina shi- meeshiina joognaa markii alxamdulilah ilaah naga sii waday ilaahay naga sii waday aan ku shukrinayna alxamdulilah haddana meel nabadahan joognaa waana qaban doonaa dib ilahay kala noqon labadan askari ayaa sidoo kale ka warbixiyey xaaladda murtadiinta khawanada ah ee loogu yeero macuusliyada ku haysataa gudaha murtadiinta iyagoona si gaara farta ugu fiiqa daruufaha nololeed ee wajahayeen murtadiinta markii marafaadkii saa nagu soo tagaan lahaa ilaa haddana hadda markaa ilaahay iga soo baxshay waana kasoo tegey haddana alxamdulilah meel nabadaan joogaa markii waa kasoo laabtay alla subxaana watacaala u joogtaa macnaha haye Ilaahay- haye cadalaha tagtay cadalaha tagtay iga sheekay cadala waxa yaalay maleeshiyaad badanaa joogo macawisley iyo kuwa askar caadi calool uusta caadiga iga sheekay nolosha ka sheekay.
waa dhoobnaa waa dhoobnaa macawisley saa'iday u joogtay ilkaas iyo ciidan dowladeeda saa'ida si saa'ida ka jirta mahaas harakadii aan soo gashay almujaahidiinta tana Haye.
kala carrac oo difaaca hala galo haye rafaadaa ka jira habeenkii baqdina jirta Mhm.
haye mirta qowd anaa ka raac waxay kasii cararayaan Ah, markaasaa raacnay waxaa tegnay cadale cadalaad ka tahay Ah, haye cadaladina shi- meeshiina joognaa warunka cagaara iska cunayna xabsee ma dareemeyn sidii iska khayliin waa la iska qaylaya Eh, wax kale bish laguma sidoo kale waxaa haraaday weli ku harsan safka murtadiinta ee u diran baaq toobadkeen ah ilaahay nagaa sii wadaan ku shukrinayna alxamdulilah haddana meel nabadahan joognaa waana qaban doonaa dib ilahay kala noqon waayahay saaxiibbaa ka soo tagtay saaxiibadaas maxaa leedahay saaxiibadaas inay meeshaas ay kasoo ana qaataan ay kasoo tagaan ee walaada islaamka ay uula maadiin waxba ka hadlaabi maayaan gacmo furnaa lagu soo dhaweeyaha meeshaas inay kasoo wala tagaan anigu baa- qori maa wadata adiga waxba ma filayn bu aniga hadda aniga banda meeshaasaan kasoo baxay macnaha waa imaaday deegaankii aa imaaday xalaa imaaday xalaha fidiyaa iska joogtay saakana wadoonka iyaga na soo waday gartaqay kaneen waaye islaamkana waa hadda waa la jiraa waxna igama dhihin gacmo furnaygu soo dhaweeyeen alxamdulilaahi marka sida laga sheegayana hadda ma ahanba waa wadanku waa iska nabad walaadan ninbo un kaskiis laakiin marka hadda wax dhibaato lama kulmin ninka kasoo tegaya ee waa siga kaskiisa laakiin meeshaan untu wax dhibaato lama kulmin waana igala soo dhaweeyeen taa'ibiintan ayaa ku biiraya firxadka isdabajooga ah ee soo faarujinaya maliishaadka murtadiinta kuwaasoo si maalinlaha u soo gaaraya deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee wilaayada shabeellada dhexe iyagoo ka faa'iidaysanaya baaqida toobadkeenka waxa uu muuqata inuu soo dhammaanayo mashruucii ashadala dirirnimo ee lagu diyaarinayay calashad shaqaystayaal kooxda riddada ugu talagashay inay ku carqaladayso shareecada islaamka iyo isku xukunkeeda ee ka jira deegaanada wilaayada shabeellada dhexe waxaana murtadiinta shalay loo shaqaaleysiiyey si loogu carqalado shareecada islaamka ay bilaabeen in sidii tusbax furta ee kooxkoox iyo mid midba uga soo goostaan safka cadowga mahadsanid xaarith munaasabad nabaddoon cusub lagu caleema saaray ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada galgaduud sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen marwaan maxamed munaasabadan oo lagu soo gabagabeynayey kulamo iyo dowro u socday isla markaana nabadoon cusub ay ku dooranayeen jilibka bahgobay ee jufada habar owradeen ee ka tirsan beesha maxamuud hiraaba ayaa ka dhacday deegaanka garbaweyn ee wilaayada galgaduud kulamada iyo dowrada oo socday in muddo ah waxay jilibka bahgobay ugu dambeyn ku doorteen nabadoon cusub oo ku hogaamiyey ku dhaqanka shareecada islaamka kadib markii uu geeriyooday allah ha u naxariistay nabadoonkii hore u hogaaminayey waxayna u doorteen xilkaasi nabadoon cabdikaafi cismaan warsame afraxa munaasabadda waxaa goobjoog ahaa odayaasha iyo waxgaradka bahagobeye iyo mas-uuliyiin ka socday wilaayada galgaduud ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay nabadoonka cusub ee bahagobeye nabadoon cabdikaafi cismaan warsame isagoo sheegay inuu beesha ku hogaamin doono ku dhaqanka shareecada islaamka waxaa la ii doortay walaayada iyo shacabka aan ka dhashay iyo dhammaan islaamka nala deriska hoggaan u dhexeeya oo wanaag iskugu wada inta uga gaara karaamkiis aa la ii doortay isma aanan lahayn nabadoon beelbaha guweedlaa noqohe laakiin qadar ilaahey iyo geerida tibaday ku noqotay alxamdulilah shukur bilcaalamiin ilaahay yaa naga jeclaaday annagu sooma aanaan muquunin laakiin waxaan isku dayeynaa sida kitaabka alla ogol yahay oo asagu uu beesha ku hogaami jiray inaan ku hogaaminno oo wuxuu naga reebo aan ka harno wuxuuna farana aan qaadanno sidaas ayaa beesha ku heshiiday intaas kadib odayaashii waxgaradka jilibka bahgubey ee jufada uradeen ayaa soo dhoweeyey nabadoonka cusuba cabdikaafi cismaan warsame afrax waxaan ku soo dooranay inuu yahay nin maqaamka aan u rabno buuxi kara isla markaana waxaa u nahay annaguna haddii ilaah yidhaahdo oon ku ballannay inaan garab istaagno garabkiisa aan noqonno ilaa iyo geeri ay ka timaado ciddeenna nool insha allah khilaaf aysa ka dhex imaan maadaama aan caadaya dhaqan u lahayn inaan nabadoonnada aanna ka daba dhigdhigin bowradaas beesha bahgobey oo beesha oodhadeen ka tirsan beelweynta maxamuud iraamna ka sii tirsanay u soo gebangabowday saddex maalmooday ugu soo gebangabowday si aad iyo aad u wanaag badan oo u nuur badan nabadoonaan ku doorannay wanaag badan walaal noo ah intaas ka bacdi inaan addeecno oo nabadoonkanagi yahay mas-uulkahayo hoggaankanagi koowaad ah asaguna walaalnimo nagu daadihiyo annaguna aynaan duruufihiisa aanaan meel ka taaban oonaan saxar ku bitin ayaa beesha baagobay ku heshiiyey waxaan jecelnaha haddii ilaahay idmo sida aan u soo xulnay beeshana aan ugu soo xulnay qarabada naga dambeyn aan ugu soo xulnay inaan haddii ilaahay idmo annaguna kula shaqayno isaguna ummadda kula shaqeeyo walaayada iyo dala guroon yahay wadayaasha ama odayaasha sida loo yaqaanba ayagana waxaan leenahay sida sharafta iyo khaymaha leh ood garabkeennu usoo buuxideen ilaahay ha idiin guuleeyo ugu dambayntiina qeybka jufada bahawradeena ee beesha maxamuud hiraab naqi macalin salaad gabeere ayaa madasha caleemasaarka ka hadlay sheekheenna maaragta aan doorannay oo walaalkeena ee cabdikaafi cismaan warsame waxaan rabnaa inuu ninka beeshaan hoggaamiye noqdo muslimka hoggaamiye noqdo nin dulqaad badan inuu yahaan ognahay inuu makaalintaas ka soo dhalaali karaan aan ognahay annaguna haddaan nahay odayaashii ree owradeen waa la doorannay nabadoonka waa soo dhoweyhaynaa waxaan leenahay kii ummadda anfaca allaha kaa dhigo xilkaasu xil weyn waaye lagu saaraye ilaahay subxaanahu wa tacaala ha kula garab galo adigu ma aadan dooran qabiiladaadiyaa kugu dhegtay waana ka aqbashay qabiiladuna say uga aqbalay inay iyaduna hadalkiisa u aqbashaan rabnaa dhowaan ay ahayd markii deegaanka garbuweyn ee hoostaga magaalada ceelbuur ay ka dhacday munaasabad ay sidan oo kale nabadoon cusub oo ku hogaamiyey ku dhaqanka shareecada islaamka ay ku dooranayeen jilibka bah mursada ee jufada owradeen ee ka tirsan beelweynta maxamuud hiraaba mahadsanid marwan saddex ruux oo falastiiniyiin ah ayaa ku shahiiday duqeyn sahaynadu ay ka geysteen magaalada khaza sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen abuushayba wararka ka imaanaya dhulka reer falastiin ayaa sheegaya in saddex falastiiniyiin oo isku qoys ah ay saacadihii lasoo dhaafay ku shahiideen duqeyn ay fulisay diyaarad aan duulyo lahayn oo sahaynadu adeegsatay taasoo ka dhacday deegaanka alqaraara oo dhaca waqooyiga magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza ilo caafimaad oo ka tirsan cisbitaalka naasir ayaa sheegay in meydadka saddexda qof la geeyey isbitaalka kadib markii duqayntu ay beegsatay koox riid ah oo ku sugnayd meel u dhow isgoyska almataahiin goobjoogyaal ayaa sheegay in dadka la dilay ay ahaayeen laba walaalo ah iyo in adeerkood kuwaasoo dhammaantood ka soo jeeday qoyska caabidiin sida ay sheegeen dadka deegaanka saddexda qof ayaa lagu beegsaday bannaanka gurigooda dhanka kale bartamaha magaalada khaza falastiin kale ayaa ku dhaawacmay kadib rasaasay ku fureen gaadiidka militariga sahaynada oo bariga magaalada deyrulbalax marayey dhaawiciisa ayaa la tilmaamay inuu yahay mid dhexdhexaad ah dhanka khanyunis gudaheeda ayaa sidoo kale laga soo sheegay rasaas culus oo ay askarta sahaynada ku fureen oo koonfurta magaalada doonyo dagaal oo sahaynada ayaa iyaguna rasaasa ku riday xeebaha magaaladaasi inkastoo aan la soo sheegin wax khasaare ah oo ka dhashay rasaastaasi dhacdadan waxay ku soo beegmaysaa iyadoo weli ay jiraan eedaymo ku saabsan xadgudubyo ka dhan ah heshiiskii xabadjoojinta khaza maalintii khamiistii ahayd oo aynu soo dhaafnay ayaa ugu yaraan afar falastiiniin ah lagu dilay weeraro ka dhacay magaalada khaza iyo khayunis weeraradan qaarkood ayaa lagu qaaday teendhooyin ay degnaayeen dad barkacyaal ah sida xogta wasaaradda caafimaadka khaza ay sheegayso warbixintan iyo weliba bilowgii dagaalkii toddobadii oktoobar labada kun saddex iyo labaatan waxaa khaza lagu dilay in ka badan toddobaatan iyo saddex kun oo falastiiniyiin ah halka in ka badan boqol toddobaatan iyo afar kun ay dhaawacmeen dhanka kale kooxa amniga khaza ka tirsan oo loo yaqaano raadraac ayaa sheegtay in howlgal ay ka fuliyeen xaafadda shujaaciya halkaasoo ay ku beegsadeen koox isku dayaysay inay la shaqeeyaan yuhuudda xaaladda magaalada khaza ayaa ah mid kacsan iyadoo xabadjoojinta ka jirta weli ay wajahayso caqabado iyo weeraro ka dhacaya meelo kala duwan oo marinka ka mid ah mahadsanid abusheyba kulan wadatashi ah oo u dhexeeyay maamulka islaamiga degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka dhacay degmadaasi sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkan saadaq muumin kulan ballaaran oo u dhexeeyey maamulka islaamiga ah ee degmada buqaqable ee culimmada nuqubada ganacsatada waxgaradka magaalada iyo dhallinyarada oo isugu jira ansaar iyo muhaajiriin oo looga arrinsanayay horumarinta iyo sare u qaadida bilicda magaalada ayaa ka dhacday degmada buqaqable ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan kulankan oo socday muddo saacado ah ayaa laga soo saaray qodobo dhaxalgal ah oo ay ka mid yihiin in la iska kaashado dhammaystirka cisbitalka degmada horumarinta ganacsiga sare u qaadida bilicda magaalada iyo in laga taxadiro nadaafadda waxaana goobta kulanka laga sheegay in muddo soddon maalmood gudahooda lagu dhaqangeli doono qodobadii laysla meeldhigay ilaahay baa mahadle awal nuswaga keenay makaankan nabadda ah ee wadatashi walaayada iyo waxgaradka degmada buqa qabla ansaar iyo muhaajiriin waxaan ka wada tashanay sidii magaaladan balacdeeda loo qurxi lahaay ayaan ka wada tashanay meelaha cariishka oo magaalada ina dhagax loo bedela meelaha dhagax ahna mutuleel la saara ayaan isla qaadanay waa muddo bil ah inaa balacda magaalada lagu soo qurxiyo kulan noocii ah oo macadka xasan barsana ka dhacay looga hadlayo magaalada qurxinteeda ikhwaani ha la qurxiyo qof walba ay dan u tahay khaasatan goobaha ganacsiga waxay dan gaar u tahay qofka ku shaqaysanaya xataa qof iskale ma aha hadduu asaga ilahna waa faa'iida gaar ah waxay dan u tahay qofka albaabkaas ka soo jeeda oo maalin walba looga imaanaya oo dadka la tacaamulaya oo maxaan ku raaya faa'iid u tahay adduunyada waxaa ka jiraan waxay rabaa in idin saaro aniga suudaan aan guriga kasoo dhisan arkay kenyaan arkay tanzaniyan arkay waxaa ka jira ninkan guri iskale soo bannaan oo bannaan ay tahay carra ay tahay aad guriga ka karaysanay waxaad leedahay gurigaada anaa ku dhisaa anaa qurxina waana kaa karaysana haddana contract waxaa la yidhaha lagalaa heshiis ah intaasoo sano waxay ugoysaa kirada intaas intaasoo sanone maxaan ku raaya waxay ugoysaa dhismihii walxaqa yuqaal magaalada inaan halkaas ma gaarsiisana laakiin meesha ay gaarsiisan tahay waxa waaye oon rabaa in tilmaamaanta war yaa u baahi badan qofka guriga ku shaqaysanayo albaabka u furi oo ganacsiga ku haysto oo shaqada ku haysta iyo qof iskale yaa u baahi badan ilaaha mahad iskale noo ogolaaday halkaan inaan kasoo wada qayb galna ufuudan intaa la eg oo ma aragtay ilaa heer gobol iyo heer degmo kasoo qayb gashay shirkan maanta wuxuu ku saabsan yahay waad ogtihiin waa bilicda magaalada bilicda magaalada qurxinteeda wey dadka aad arkaysaan walaayadan waxay noo caawinayso ooy noogu kaalmaynaysa waxa waaye war isqurxiya annaga ay dan noo tahay waxaad ogtihiin tuguriyo hadda magaalada dabaqyada laga dhisay markii kor lasoo socdo magaalada dhan qurux bilicdeedana waa ay bileen haddii magaalada inteeda kale sidaas laga dhigane way ka sii daran tahay halkan waxaa ka dhacay shir wadatashi ah ay iskugu imaadeen odayaasha dhaqanka iyo walaayada islaamiga hiiraan kaatibteeda kala duwan in magaalada bilicdeeda la qurxiyo maanta waxaan goobjoog u nahay multaqa ballaaran oo ay kasoo qayb galeen dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada sida nabadoonada nuqabada dhallinyarada ganacsatada iyo indheergaradka dhan ee degmada buqa qable kulunkaas waxaa loogu hadlayey sidii loo horumarin lahaay degmada sida guryaha ku yaala fiyaalaha in loo bedelo guryo dhagax ah si ay magaalada bilicdeedii iyo quruxdeedii usoo laabato iyo in mataqaanaa guryaha kale kuwa hadda dhisan mutuleel la saaro oo maaragtaa la hormariyo waxaa mahad ballaaran aan ujeedinaynaa maamulka muxaafadada degmada oo ugu horeeya waali muxaafada ayaa maaragtay goobjoog ahay oo maaragtay taabagelinayay waxaa kaloo isla soo qaadanay in maaragtay aan dhammaystirno isbitaalka guud ee degmada buqa qable waa noo dhadhow yahay dhismihiisa ilaah baa ku mahadsan bulshada waxaan ku boorinaynaa in ay ka qayb qaadato in la dhammaystiro marka in oo magaaladeennii oo annaga aan lahayn aan horumarsanno oo isbitaalkeennii aan horumarsanno oo baahidaas aan daboolno ilaahay mataqaanaa bulshada maaragtay ree buqa qabla garabkooda allah ku galo insha allahu tacaalaa kulankani maaragtay wax badan baan ka faa'idnay waan isku afgarannay horta qaraaboy hadda ka horaa nin sideed wiiloo wada dhala toddobana isku bahayihiin nina waa bah ninkii bahdahae sideedii soo dacweeyu yidhi nimankaan dhibaan ku qabaa war waxaa la yidhi walaalow ma waxbaan kuu diidnay ma ku caynay ma ku dilnay mayuu yidhi imaadnaan dilin waxba imaadnaan dhibin laakiin waxaan idinku qabaa wax la yidhaha xusul wagalaal haddaad adinka nin ka midii war sheego wasu qosashaanuu yidhi anigu haddaan hadlana waa la aamusaa haddaan rabo runba aan sheegay fuqdu annaga meel aan jecelnahay waaye meel aan aan dhumaanayno ku helnay waaye meel aan dadkeeda iyo maaragtay nawaaxigeeda iyo deegaankeeda aan ku nabad galnay waaye ilaahay nagu ammaansaday dad culamo ahoo degan oo ahlu deris ahna ay joogaan waaye waan soo dhowaynaynaa kulli muhaajiriin walaa ansaar isku midaan noqonnay sidaas daraaddeed dadaal inaan ku bixinno wixii naga maqan wixii na joogo waxaan qaban karno kulankan ayaa qayb ka ah kulanada dhex maraya maamulka islaamiga ah iyo bulshada qaybaheeda kala duwan kaas oo looga arrinsanayo horumarinta degmada boqaqable iyo deegaanada hoos yimaada mahadsanid saadaq maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada baay ayaa tartan u qabtay ardayda madarasada alfurqaan ee degmada buulafulay sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeena bayman sannad kasta bishan oo kale ee rabiicul awal waxaa madarasada alfurqaan ee degmada buulafulay si toosa uga bilowda tartan cilmiyeed sannadla ah oo loogu talagalay waxbarashada dadka waaweyn gaar ahaan dumarka tartankan oo maraya sannadkiisii saddexaad oo xiriir ah waxaa ujeeddadiisu ay tahay dhiirigelinta waxbarashada kobcinta aqoonta iyo xoojinta tartan cilmiyeed ee haweenka waxbaranaya agaasinka iskudabadidka tartankan waxaa iska leh maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee baay kaasoo door weyn ka qaadanaya hirgelinta habsami u socodka tartankan kooxaha ka qaybgalaya tartanka waa afar majmuuco kuwaas oo kale ah majmuucada asmaa bintu yaziid majmuucada sumaya bintu khayaad majmuucada kansaa iyo majmuucada afraad ee nusayba bintu kacab tartan cilmiyeedka ayaa lagu daafuray labada majmuuco ee asmaa bintu yaziid iyo majmuucada sumaya bintu khayaad kuwaasoo fooda isdaray si ay ugu gudbaan heerka xiga ee tartanka haddaba ugu horeyn aan eegno maamulaha madarasada alfurqaan oo soo gudbiyey tartanka iyo habsami socodkiisa ardayda maanta ee u fadhiya tartanka oo sidii hore waxaan u qaybnay ilaa afar majmuuco oo kale ah majmuucatu asmaa bint yaziid iyo majmuucatu sumiya bint khiyaad majmuucada saddexaad waa majmuucatu khansaa halka majmuucada afraad ay tahay waa majmuucatu nusayba bint kacab afartaas majmuuco ayaa loo kala saaray ardayda dhammaan oo maanta tartanka u fadhiyo waxaa tartamaya maanta majmuucatu asmaa bint yaziid iyo majmuucatu sumiya bint khiyaad labadaas majmuuco ayaa tartamaya waxayna ku tartamayaan maadooyinka ay halkan ku barteen ay ka kooban yihiin laba qaybood mawaad sharci ah iyo maadooyin tajriibi ah dhanka maadooyinka sharciga waxay ku tartamayaan ardayda maadada tawxiidka iyo xadiidka iyo maadada fiqiga sidoo kale waxay ku tartamayaan ardayda alqur-aan wa culuumuhu qur-aankii ayay maanta ku tartamayaan dhanka kale waxay ku tartamayaan ardayda maadooyin tajriibiga sida xisaabtii oo kale iyo maadooyinkii luuqada soomaaliga iyo carabiga intaasi kadib waxaa si toosaa loo gudagalay tartanka sidan ayuunu ku bilowday su-aashii saddexaad waxay ku socotaa majmuucatu asmaa bintu yasiid su-aashiinu waxay leedahay maa huwa alislaam waxaynu rajaynaynaa inaad fahamteen waadna ka soo jawaab celin doontaan insha allah bismillaah anoo magacaygu yahay saabiriin siciid ka socda majmuucada asmaa binti yaziid la tartamaya majmuucada sumaya binti khiyaad su-aasha jawaabteeda haddaa isku dayo waxaa waaye huwa alistislaamu lilaahi bitawxiid walinqiyaadu lahu bidaaca waalbaraa'atu min ashirki wa ahlih su-aalii oo la weydiiyey majmuucatu asmaa binti yaziid radia allaahu canha su-aalaasoo jawaabtii ahaytii maa huwa alislaam su-aalaas jawaabtii waa jawaab sax ah saas daraadii amay baa ku guulaysideen majmuucatu asmaa laba darajadood allahu akbar
su-aasha afraad waxay ku socotaa majmuucatu sumaya bintu khayaad su-aashiinu waxay leedahay maa huwa alixsaan waxaynu rajaynaynaa inaad fahamteen waadna ka soo jawaab celin doontaan insha allah bismillaah anoo magacay ku bilaabay ikhlaas isaa xuseen majmuucada la tartamaana sumaya binti khayaad ما هو الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك waaya su-aasha la weydiiyey ee majmuucatu sumaya bintu khiyaad su-aalii oo la weydiiyayay majmuucatu sumaya bintu khiyaad radia allaahu canha su-aalaas oo haytay maa huwa alixsaan su-aalaas jawaabtii wabiyeen jawaab sax ah saas daraaddii ma baa ku guulaysadeen laba darajadood
labada majmuuco waxaa mid kasta la weydiiyey min sagaal su-aalood kuwaasoo lagu qiimeynayay aqoontooda iyo diyaargarowgooda cilmiyeed kadib markii la soo gebagabeeyey su-aalihii waxaa la shaaciyay natiijadii tartanka iyo majmuucadii ay guusha raacday قيك waa laba majmuuco iyo tartameen labada majmuucona waa waa majmuucatu asma binti yaziid iyo majmuucatu sumaya binti khayaad radi allahu canhumaa waxay laba qof haddii tartamaan kolleylan lay guulaysade su-aala meela ka horeeyey majmuucatu asma binti yaziid su-aalooyinkiioo lahaayeen waxayna saqaalo su-aalood si sax haddiinka jawaaban may lahaada lahaayeene tuman iyo sideed su-aaladood saas daraaddiyo may si sax aan ka jawaawene toddoba su-aaladood yaa si sax ayaan ka jawaawen toddoba haddii lama laka dhowmaynadaas toban iyo afar yaa waadaleen waaye majmuucda labaad majmuucatu sumaya binti khayaad yeena wayba nasiiban weeldhitay saqaal su-aaladood sagaalkii su-aaladood la weydiiyey sagaalkiiba si sax ah yaan ka jawaabtay hal su-aaladoodna ka faa'iidaysa hangaan heli sagaal haddii laba ka dhowmaynagadas toban iyo siddeed hal ka faa'iidaysa ee ku dar toban iyo sagaal waa saas daraaddii mayba ka guulaystay majmuucatu sumaya binti khayaad natiijadii kama dambaysta ahayd ayaa muujisay in majmuucada sumaya bintu khayaad ay guusha ku raacday sidaas darteedna ay u gudubtay kama dambaysta tartanka guushan ayaa muujinaysa dadaalka juhdiga iyo diyaargarowga ay muujiyeen xubnaha majmuucadan waxaana la rajaynayaa in tartanka uu sii wado dhiirigelinta waxbarashada dadka waaweyn gaar ahaan haweenka iyo kor u qaadidda heerka aqoontooda tartanka sanad laha ee madarasada alfurqaan wuxuu kaalin muhiima ka qaadanayaa horumarinta waxbarashada dadka waaweyn iyo dhiirigelinta haweenka doonaya inay aqoontooda sii kobciyaan sidoo kale tartanku wuxuu abuuraa jawi waxbarasho oo ku dhisan dadaal iskaashi iyo dhiirigelin iyadoo la rajaynayo in sanad kasta uu noqdo mid ka sii wanaagsanaada kiisii ka horeeyey aad buu mahadsan yahay abwaayman ayuu ahaa warbixintiisana waxay guni gabagabay u ahayd warkii subaxa aad kala socoteen idaacadda islaamiga alcandalus kulanti dambe ayaa inoo bulana inta ka horeysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh